بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى باب في بيان ما لا مد منه في النسك باب هذا مدكني باب باب في بيان ما shay caddayntiisii ayuu u baab yahay shaygaasoo laabudda minhu aan looga maarmi karin fi nusuki camalkii xajka iyo cumrada waxyaalo laga maarmaan ah oo haddii waxyaalaha qaybo ka mida laga tago camalkiiba uusan ansixaynin sheekhu raximahu llahu tacaala baabkan wuxuu dooni inuu ku soo koobo uga hadlo arkaanta xajka iyo cumrada arkaanteedii iyo waajibaadka xajka iyo waajibaadkii cumrada iyo farqiga u dhexeeya arkaanta iyo waajibka arkaanu lxaji xajka tiirarkii uu ku taagan yahay sitatun lixw wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala tiirarka xajka uu ku taagan yahay waa lix tiir wa hiya alatii yatawaqafu sixatuhu calayha waana tiirarka xajka ansixiddiisuba ay ku taagan tahay oo haddii tiirarka mid ka mida la waayo xajkiiba uusan ansixaynin marka farqiga u dhexeeya arkaan arkaanulxaj iyo waajibaatlxaj farqiga u dhexeeya waxaa weeye arkaanta rugni ka mid a hadduu qofka xaajigu uu ka tago xajkiisii oo dhan waa baadiloo ma ansaxayo wax booskiisii istaagi karaahna ma jiraan rugniga wax booskiisa buuxin kara ma jiraan hadduu boqol neef oo geela uu qalo oo uu yidhaaho rugnigii aan ka tegay beddelkiisii ayaan boqol neef oo geela aan qali hadduu yidhaaho waxba kama ansaxaya laakiin waajibku isagu intaa wuu ka roon yahay oo waajibka waxaa weeye haddii qofku waajibaadkii xajka waajib ka mid a hadduu ka tago xajkiisii waa ansixi laakiin waxaa lagu leeyahay neef inuu gowraco neef inuu gowraco ama inuu soomo ayaa lagu leeyahay arkaanu lxaji xajka tiirarkiisii sitatun lixw niyat lixraami xirashada niyeysigiisii bihi bilxaji xajkii in la xirto in la niyeysto yacnii qofku kow gudagalka xajka inuu gudagelayo waa inuu niyeysto inuu xajkii gudagelayo inuu niyeysto waa rugni waxaa in badan aanu soo qaadanay cibaado niyala-aani ma ansaxayso ha noqoto salaadii soomkii sakadii xajkii iyo wasaqaadkii yacni cibaado walba waxay u baahan tahay niyo waa ka nabiga sala allahu calayhi wasalam yidhi innama alacmaalu binniyaat acmaasha dhani waxay ku xiran yihiin niyooyin waalwuquufu istaaggiiu bicarafata carafo qofku inuu istaagana waa rugni ka mid a arkaanulxaj maalinta sagaalaad ee bisha dilxija ay sagaal tahay maalintaa inuu carafo qofku istaago waa rugni haddii istaaggaa carafo qofku uu ka baaqdo oo carafoba wakhtigii loogu talagalay iyo xilli la istaagay leedaha way noo iman doontaahe haddii xilligaa meesha uu tegi waayo xajkiisii oo dhan ma ansaxayo niyadana waa la mid hadduu qofku uun acmaashii xujayda xujayda xajka ay samaynayaan iyo acmaashii hadduu iska daba raaco isaga daydo un markii la dawaafoba dawaafku iska tegi dhagax tuur haddii la sameeyo dhagaxu wax ka tuuran carafo haddii la aado carafu iska aadi laakiin wuxuu niyeystay ma jiraan qofkaa xajkiisii ma ansaxayo xajkiisi ma ansaxayo xujayda qaadareed waxaad arki markaad weydiiso oo tidhaaho war maxaad soo niyeysatay markaasu wuxuu ku leeyahay maxaa niyeysan lahaa xajkii waaba ku jiraa in niyadu ayba tahay rugni oo laga maarmaan ah maba ogaba maxaa niyeysan lahay dawaafkiiyanba ku jiraa baa ujeedaah u kuleeyahy dawaafka aad ku jirtid laakiin kow markii hore camalka markaad bilaabaysay niye ma ku soo gashay yacni waa noo iman doontaa waxaa la niyeysanayo waa qiraan ama waa ifraad ama waa tamatoc saddexdaa mid ka mida waa inuu qofku niyeysto yacni ifraad ama qiraan ama tamatoc mid ka mida inuu la yimaado haddii qofkii marka xaajigii dadka qaarkood aad tirar maxaad soo niyeysatay ma qiraan aad soo xiratay mise tamatuc mise ifraad wuxuu ku leeyahay dadkaan iskala socda anugu dadkaan ayaan iskala socdaa kii marka dhagaxa tuurta oo iskala tuuran isagoo soo dawaafay hadduu arko qof kaloo haddana dawaafay waxaad arki isagoo iskala dawaafaya haddana meel wax ku dhammaanayaan iyo meelay wax ka bilowdaan lama socdo marka camalku taas kuma ansaxayo camalku heerkaas iyo noocaas kuma ansaxayo wa dawaafulifaadati dawaafulifaadihii wey dawaafka la yidhaaho dawaafulifaada oo la samaynayo maalinta tobanaad oo bisha dilxija ay toban tahay dawaafka isaguna waa rugni ka mida arkaanu اlxaj waالsacyu socodkiiu bayna asafa wاlmarwa ayuu ula jeedaa sheekhu safayo marwe dhexdooda in toddoba goor la socdo iyaguna waa rugni min arkaani اlxaj ka mida hadduu sacyigaa isaga tago oo safayo marwaba uusanba teginba uusan socan dhexdoodii ma ansaxayo xajkiisii wاlxalqu xiirashadiiu aw amase attaqsiiru ama gaabsasho qofka laakiin ragga ah waxaa u fadli badan tinta inuu xiirto leannahu saddex gooruu nabigu u duceeyey sala allahu wasalama wabaaraka calayh allahuma arxami almuxalliqiin ilaahu kuwa tinta xiirta markay xajinayaan ilaahu u naxariisuu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam saxaabadii waxay yidhaaheen yaa rasuula allahi waalmuqasiriin rasuulka ilaahay kuwa tinta gaabsadana u ducee nabigu wuxuu ku celiyey salى اllahu عalayه wasalam allahuma arxam اlmuxalliqiin ilaahu kuwa xeerta ilaahu naxariiso yaa rasuula اllahi wاlmuqasiriin kuwa gaabsadsadana u ducee nabigu wuxuu ku celiyey salى اllahu عalayه wasalam allahuma arxam اlmuxalliqiin saddex gooruu nabigu ku celiyey salى اllahu عalayه wasalam marka qofka ragga waxaa u fadli badan si ducada nabiga u waafaqo salى اllahu عalayه wasalam inuu tintii xeerto haweenkana waxaa la doonaya iyagu inay gaabsadaan haweenka looma ogola inay xeertaan xeerasho sharcigu uma ogola haweenka haweenka iyaga waxaa la rabaa uun tintii inay gaabiyaan wa tartiibu mucdami alarkaani arkaanta intooda badan mucdam waa bimacnaa kasiir arkaanta intooda badan tartiibintoodii wey haddana arkaanta xajka waa in la kala habeeyo oo sharcigu midkuu ku yidhi hormari waa inaad hormarisid kii sharcigu uu ku yidhi dabamarina waa inaad dabamarisid maahana inaad isku qasto oo midkaad doonto aada hormariso ma ansaxayso oo marka hore kow maxaad ka bilaabi kow waxaad ka bilaabi niyada ixraamka ugu horreeya kow horta waa inaad soo niyeysatid ama aad soo niyeysatid qiraan ama tamatuc ama ifraad waxaa ku xiga marka qofku markuu soo niyeysto xajkii rugniga ku xigaayo waxaa weeye alwuquuf istaaggii carafo waa rugniga ku xigow markaa ka bacdi dawaafka dawaafulifaadaha la yidhaaho oo maalinta tobanaad la samaynayo ka bacdiyu haddana wuxuu samaynaa sacyi dawaafka markuu sameeyo sacyuu sameeya marka arkaanta in sidaa loo kala hormariyo waa laga maarmaan falaa budda waxaa laga maarmaana min taqdiimi alixraam xarmashada in laga hormariyo cala alkulli dhammaan waa in xirashada laga hormariyo waalwuquufna waa in laga hormariyo calaa maa bacdah wuquufkana wixii ka dambeeya isagana waa in laga hormariyo in lam yuqadim hadduusan qofku markii hore hormarsan assacya sacyigii bacda dawaafi lquduum dawaafilquduumku waa sunno oo qofku magaalada maka markuu soo galo waxaa sunnaa kow inuu masaajidka ku salaamo masjidulxaraam inuu dawaaf ku salaamo dawaafkaasa waxaa la yidhaha dawaafilquduum dawaafkii sunnada ahayo dawaafilquduum ka bacdi qofku hadduu sacyi sameeyey maalinta tobanaad sacyi lagama rabo maalinta tobanaad leanno sacyigii wuu hormarsaday wa min taakhiiri dawaafi waasacyi waalxalqi dawaafkii iyo sacyigii iyo xiirashadii saddexdana waxaa laga gadaal marin can ilwuquuf wuquufka ka bacdiyaa saddexdaa la sameeyo waalixraami xirashadiina saddexdaa waa laga gadaal marin walaa tartiiba tartiib ma ahaanin bayna haadihi اhalaaa laakiin saddexdan in la tartiibiyo waajib waxba ma ahan saddexda muxuu ula jeedaa sheekhu waa dawaafulifaada iyo sacyi bayna asafa waalmarwa iyo xiirashada saddexdaa kii aada doontid ayaad soo hormarin kartaa ilaa bayna adawaafi wasacyi dawaafka iyo sacyiga maahane amaa dawaafka iyo sacyiga in mar walbaba sacyiga dawaafka uu ka hormaro waa waajib mar walba dawaafkaa la hormarin sacyigu waa inuu dambeeyo wa dawaafulifaadati dawaafulifaadihii wasacyu sacyigii weeye walxalqu xiirashadii wey aw itaqsiiru ama gaabsashadii wa tartiibu mucdami alarkaan arkaanta intooda badan tartiibintoodii wa haadihi tan taasoo alarkaanu ee tiirarka ah arkaantaasoo asitatu lixda ah arkaanun waa tiirar tiirarkaasoo lilcumrati cumradana u sugnaaday ila alwuquufa istaagga ma ahane bicarafata carafa la istaago ma ahane oo iyadu wuquufulcarafo ma lahan cumradu cumradu carafo istaaggeeda ma lahan wuquufulcarafa waa ruknun khaasun bilxaj waa rugni xajka khaas ku ah inta kale laakiin way wadaagaan yacni arkaanta kaleoo soo hartay xajkii iyo cumradu way wadaagaan oo cumrada iyadana waxaa arkaanteeda ka mid a in la niyeysto inaad cumraysanaysid waxaa arkaanteeda ka mid a dawaaf iyadu waxay leedahay un hal dawaaf iyada acmaasheeda way iska kooban yihiinoo kow horta marka hore waad soo xidhanoo waad niyeysan markaad soo niyeysato markaa kabacdi dawaafaa ku xiga waa dawaafi markaad dawaaftid kabacdi waxaad aadi safaya marwo toddoba gooraad haddana safaya marwo dhexdoodii ayaad socaan markaa kabacdi tintaad xiran waana dhammaataba cumradii baaba intaa kaliya inaad soo xirato soo niyeysato dawaafka inaad timaadid sacyiga toddoba goor haddana inaad socotid tintii inaad xiratid haddaad rag tahay haddaad haweenay tahana tinta inaad gaabsatid markaa kabacdina waaba dhammaadaba cumradii cumrada camalkeedu uu iska kooban yahayo waxuun hal saac iyo hal laba saac la mid a ayaaba lagu dhammayn karaa iyada acmaasheeda waa iska koobanta wa haadihi tan taasoo alarkaanu arkaanta ah arkaantaasoo asitatu lixda ah arkaanun waa tiirar tiirarkaasoo lilcumrati cumrada u sugnaaday ila alwuquufa istaagga maahane bicarafata carafa la istaago iyadu istaag carafo ma lahan intaasay uga duwan tahay un xajka wayajibu waxaa waajibaya fiiha fi lcumra cumrada waxaa ku waajibaya tartiibu jamiici arkaaniha cumrada tiirarkeeda tiirarkaa dhammaan tartiibintoodu waajib wey yacni ulujeeddada sheekhu masalada uu ka leeyahay waxaa weeye arkaanuulcumra dhammaan in la tartiibiyo waajib wey dhammaan in la tartiibiyo waa waajib tartiibka maxaa loola jeedaa sida sharcigu u kala hormariyey inaad u kala hormariso kii sharcigu hormari ku yidhi inaad hormariso kii sharcigu ugu dambaysi uu ku yidhina inaad ugu dambayso مثلا cمrada مxaa ugu horeeya xirashada ko الإحrاam min الmiqاat xirashadaasa ko maxaa k ku xijine dawaafkii camalka ku xiga waa sacyigii maxaa ku xigood ugu khatimi waa xalqigii haddaad rag tahay inaad xirato haweeney haddaad tahana inaad gaabsatid bis waaba intaasba hawsheeda wayajibu fiiha fi اlcumra cumrada waxaa ku waajibaya tartiibu jamiici arkaaniha cumrada arkaanteeda dhammaanteed tartiibinteedii waajib wey halkaas waxaanu ku barannay arkaanu ulxaj iyo iyo arkaanu ulcumra sheekhu haddana wuxuu inoo sheegi waajibaadka xajka wa waajibaatuhu waajibaatu ulxaj xajka waajibaadkiisii khamsatun shan wey xajku wuxuu iska leeyahay shan waajib waajibaadku sidaanu soo sheegnay waxay uga duwan yihiin arkaanta iyaga haddii aad ka tegtid booskoodii waxaa kuu buuxin kara neef inaad gowracdid laakiin arkaantii mid ka mida haddii aad ka tegtid wax booskooda kuu buuxin karaahi ma jiraan alixraamu ka soo xidhasho oo min almiiqaati miiqaadka miiqaadka waxaa weeye waa meel uu calaameeyey oo nabigu waddan walba sala allahu wasalam wabaaraka calayhi meelaha waddan walba meesha uu ka soo xidhanayo oo xajka uu ka soo xidhanayo nabigu waa sii caddeeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh innaga haddaanu soomaalinahay nabiga salى اllahu عalيyه wasalam iyo ahlulyaman wuxuu nabigu astaan uga dhigay yalamlam meesha la yidhaaho yalamlam halkaasaa miiqaad inoo ah qofka marka soomaaliya ka xajinaya hadduusan meel kale sii maraynin madiine hadduusan yani ziyaarada nabiga u sucan salى اllahu عalayه wasalam waa inuu ka xirto yalamlam ama gurigiisa uu ka xirto labadaa mid gurigiisana uu ka xihan karaa qofka leanna waxaa weeye miiqaadkii meel ka fog xajka waa laga xihan karaa laakiin maxaa la diidi miiqaadkii meel uga dhow magaalada maka inaad ka xirato miiqaadkiiba aad ka gudubto markaad miiqaadkii dhaaftay kabacdi aad xirato ma bannaano taas laakiin haddii aad ka xirato xajkii abcad min almiiqaat miiqaadkii meel ka fog haddaad ka xiratay dee dadaal dheeraadaad samayso dadaal dheeraada ayaad samaysay haddii marka gurigaaga diyaaradda markaad raacaysid aad ka xiratid xajkii waa kuu jiraa saxiix wey haddii meeshii nabigu calaameeyey sala allahu calayhi wasalam oo ahlulyaman iyo soomaaliya u calaameeyo yalamlam aad ka xiratana iyadana hadda waa meeshii loogu talagalay oo nabigu calaameeyey sala allahu calayhi wasalam laakiin qofku hadduu magaalada madiine marka hore uu hormarsado oo ziyaarada nabiga sala allahu calayhi wasalam marka hore hadduu ku bilaabo markaas wuxuu ku xugum yahay ahlulmadiina xukumkii muxuu qaatay ahlulmadiina ahlulmadiina meeshii ay ka xidhanayaan halkaas wey meeshuu ka xidhanayo waa dulxulayfa meeshii dulxulayfe nabigu u astaameeyey oo nabigu u calaameeyey sala allahu calayhi wasalam ahlulmadiina halkaasaad ku xugumta adiguna dulxulayfa ama haddaadan waddan kale marin oo un soomaaliya aad ka tegtid ama waa inaad gurigaaga ka xarmatid ama miiqaadka iyo lamlam waa inaad ka xidhatid alixraamu xidhashaw min almiiqaati miiqaadka xaggiisii in laga xirto waajib wey walmabiitu hoyaadkiiu bimusdelifata fii musdelifa musdelife in lagu hoydana waa waajib ka mid ah waajibaadka xajka waajibaadka xajka waxaa ka mid ah habeenka tobanaad ee bisha dilxija ay toban tahay xaajigu waa inuu meesha musdelife yima la yidhaaho meesha inuu yimaado waa waajib meesha inuu yimaado musdelifa oo habeenka halkaa uu ku qaato waajib wey walmabiitu hoyaad wey biminan fii minan mino dhexdeeda xaajigu waa inuu ku hoydo layaaliya tashriiqi habeenada ayaamu tashriiq ayaamu tashriiq maxaa loola jeedaa horena waan usoo qaadanay ayaamu tashriiq waa saddexda maalmood oo ciidda ka dambaysa saddexda maalmood oo ciidda ka dambaysa habeenadeeda habeenadaa inuu seexdo mino oo halkaa uu joogo waa waajib ka mid a waajibaadka xajka wa ramyu ljamaraati buuraha tuurashadoodii godadka dhagax tuurka lagu tuuranayo buuraha inuu tuurtana waa waajib ka mid a waajibaadka xajka wa tarku muxaramaati alixraami xarmashada waxyaalihii laga xarimay ka tegitaankooduna waa waajib waxyaalaha waajibaadka xajka ugu dambeeya waxaa ka mid ah qofku wixii xaaraam ilaahay uu ka dhigay oo nabigu uu xarimay sala allahu calayhi wasalam oo qofka xaajigaa markuu xajka soo xirto wixii laga xarimay waa inuu iska ilaaliyo uu ka fogaado muxaramaadka sheekhu inoo sheegi doonaa waxaa ka mid ah catar iyo barafuun in laysmariyo bacda alixraam markaad xajka xidhatay kabacdi waxaa xaaraam kaa ah wax udgaayo carfayo inaad ismariso waxaa ka mid a muxaramaadka cijiyaha in la jarto adigoo xajkii uu kuu xihan yahay ama cumradii ay kuu xihan tahay cijiyihii in la jartaa ka mid a waa xaaraan waxaa ka mid a jimaaci haweenaydii iyo ninkeedii isla socday inay isjimaacaan xaaraan inta xajku u xihan yahay ama cumraduba ay u xihan tahay muxaramaadkaa in laga fogaadana waajib wamaa iladii kii marka intuu noo soo sheegay sheekha waa shan waajibaad uu inoogu sheegay waajibaadkii xajka alixraam min almiiqaat waalmabiitu bimusdelifa waalmabiitu bimina layaaliya tashriiq wa ramyu ljamaraat wa tarku muxaramaati alixraam shantaas wey waajibaadka xajka walilcumrati cumradiina waajibaani laba waajibaa u sugnaaday faqad oo kale ah cumradu laba waajib isay leedahay alixraamu ka soo xirasho min almiiqaat meeshii la calaameeyo miiqaadka waa in laga soo xirto miiqaadkii qofku inuu aado uu ka soo xirto waa laga marmaan qofku hadduu doonayo maka asagoo jooga asagoo maka joogaya hadduu doonayo inuu cumraysto miiqaad xaggee u ah miiqaad waxaa u ah uun alkhuruuj min alxaram xuduudda xaramka inuu isaga baxo meel uun dhulka xaramka aan ka mid ahayn waa inaad ka soo xirato waxaana ugu fadli badan jicraana yacni masjidu caaisha hadda waxaa lagu magacaabaa meesha masjidu caaisha waa tanciim tanciim meeshii la dhihi jiray ayaa waxaa laga dhisay masaajid loogu magac daray umuna caaisha halkaasaad tegi halkaasaad ka soo xiran cumrada waa inaad xaramka un ka baxdid oo masjidkaa la yidhaho masjidu caaisha waa meesha tanciim halkaa inaad aadid waajibka labaad ee cumradu ay leedahay wa tarku muxaramaati alixraam xarmashada waxyaalihii laga xarimay ka tegitaankeedu qofku hadduu cumrada xirto waa sida xajkii oo kale waxyaalo badanaa laga xarimo noo iman doona sida inuu barafuun ama catar uu ismariyo inuu cijiyihii jarto jimaac inuu sameeyo ninkii ragga ahaa inuu surweel qaato inuu shaati qaato wax tolan oo muxiida inuu qaato waxyaalahaas oo dhan waa inuu iska ilaaliyo qofka wamaa iladii kii caddaa ka soo haray haadihi tan ka soo haray taasoo alarkaana ee arkaanta ah arkaantii xajka iyo arkaantii cumrada wixii ka soo haray walwaajibaati waajibaadkan aanu soo sheegnay wixii ka soo haray fa huwa maagaasi sunanun waa sunnooyin sheekhu wuxuu ku yidhi wixii waajibaad oo hadda aanu soo sheegnay iyo arkaantii aanu soo qaadannay wixii ka soo haray magacooda waxaa la yidhaahaa sunnooyin sunnooyinaa walaa yakhruju shaksu shaksigu kama bixi karo min ixraamihi xirashadiisii uu xajka xirtay mar haddaad xajka xirato bis kama bixi kartid xataa yutamima alarkaana kullahaa ilaa arkaantii shaksigu uu ka dhammaystiro kullahaa kula alarkaan arkaantii xajka guud ahaan ilaa qofka uu ka dhammaystiro xajka lagama bixi karo waad niyeysatay waad soo xiratay haddaan rabo haddana waa iska dhaafiyo waddankaygaan isaga soo aadi anigoon xajkii dhammaystiran ma ansaxayso taas haddii lacalla uu sameeyana lacalla haddii masaladaa qofka uu sameeyo maalan xajkiiuu xirtay nawaytu lxaja ayuu yidhi wax arkaana ma samayn arkaantii xajka ma dhammaystirin isagoona arkaantii xajkii dhammaystirin uu diyaarad iska soo raacay oo waddankiisii uu ku soo laabtay qofkaa xukunkiisu wuxuu noqonaa laa yazaalu muxriman xataa yamuut ilaa uu ka dhinto wuxuu ku baaqi yahay xirashadii xajka muxuusan samayn karin marka xaajiga wixii xaaraam ka ahaa kulli waa ka xaaraam ilaa uu ka dhimanayo maxaa xaaraam ka noqonayo xaaskiisi inuu u tago cijiya ma jaran karo catar iyo barafuun isma marin karo hadduu rag yahay surweel iyo kastuumo iyo ma qaadan karo qamiis ma qaadan karo wax tolan ma qaadan karo adiguna xayirraa weyo amaad xayirraan kartaa un waa inaad xajkii soo dhammaystirto xajkii waa inaad soo dhammaystirto ulajeeddada sidaas wey amaa qofku hadduu xaj kaba xirto nawaytulxaja inuu yidhaah waa inuu dhammaystiro haddaad dhammaystiri weydo oo tidhaha waa iska soo laaban oo deegaankaaga waddankaaga aad u soo laabatid maa tasaalu muxriman xataa tamuut ilaa aad ka dhimato adna muxrim aad ku taagan tahay muxrim aad ku taagan tahay oo muxaramaat ulixraam oo dhan ayaa xaaraamka ah uma dhowaan karto walaa yakhruju shaksu shaksigu kama bixi karo min ixraamihi xirashadiisii xajka uu xirtay cumradiina waa la mid xajka keliya maahani cumraduna waa isku mid qofku hadduu yidhaha nawaytulcumra cumraa niyeystay waa xirtay hadduu diyaarad intuu soo raaco waddankiisa yimaado maa yazaalu muxriman xataa yamuut weligii waa muxrim asna xaaskiisa uma tegi karo cijiye ma jaran karo wax udgaya isma marin karo rag hadduu yahay surwaal iyo kastuumo iyo funaanadii waxaas ma qaadan karo tinta ma xiiran karo weli ma gaabsan karo maanta o dhan saasuu u taagan yahay isna saasuu u taagan yahay walaa yakhruju shaksu shaksigu kama bixi karo min ixraamihi xirashadiisa xajka uu xirtay xataa yutamima alarkaana ilaa arkaanta uu ka taam yeelo kullahaa kula arkaan arkaanta dhammaanteed ilaa uu ka taam yeelo falow maata shaksigu hadduu dhinto waqad xaal baqiya calayhi shaksigii uu ku baaqi noqday shacratun hal tin iyadoo baaqi ku ah ayuu qofkii dhintay shacradaasoo min alxalqi ee xiirashadii ka mida lam yasqud ilfardu waajibkii kama dhicin in kaana daalika kaasu hadduu ahaa kaasoo annusuku camalka ah fardan hadduu waajib ahay xajku hadduu yahay xajkii waajibka ah xajatulislaamkii waajibka ah hadduu yahay weli waajibkii sidiyaa loogu leeyahy yacni ulajeeddadu maxay tahay arkaanta xajka waxaa ka mid ahaa xiirashada ama gaabsiga altaqsiir aw ilxalqu in la gaabsado ama la xiirto arkaanta xajkay ka mid ahay isagoo marka yacnii aan xiiranin oon gaabsanin walow hal tinba allah ka dhiga waxuuna ay baaqi ku yihiin ayuu sidaa u dhintay qofkii waa dhintay saasuu ku dhintay saa hadduu ku dhintay xajkii fakaأnnahu lam yaxuja isagoon xajinay la mid isagoon xajin ay la mid tahay waajibkii kama uusan dhicin waa in markaa kabacdi bacda mowtihi in laga xajiyo marka ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay maxay tahay waqad baqiya calayhi shacra hal tinaa ku baaqi ahayd muxuu ula jeedaa yacni halka tin macnihiisu muxuu yihi halka tin ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye qofku marka la leeyahay tintii ha xiirto ama ha gaabsado marka la leeyahay ugu yaraan imisaa waajibka uga dhici rugnigii rugnigii ugu yaraan imisa uga dhici lacalla markuu doonayo inuu gaabsado ugu yaraan waxay ku dhici saddex tin saddex tin hadduu qofku iska gaabiyo ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo rugniga waa ka dhacay rugnigii wuu ka dhacay ninkan marka muxuu sameeyey laba tin uu iska gooyey bis maxaa u dhimanaa hal tinaa dhiman saasuu ku dhintay marka iyadoo hal tin u dhiman tahay ayuu dhintay hadduu dhintay marka qofka maxaa la leeyahay fakaأnnahu lam yaxuja fakaأnnahu lam yaxuja isagoon weligii xajin ay la mid tahay oo maalkiisii iyo tarikadiisii in laga xajiyo ayaa waajib noqonaysa لأnna waxaa weeye taqsiirka ama xalqigu muxuu ku taam noqon karaa aqal min ثalaaثaةi shacraat laa yajuus saddex tin wax ka ba yani wax ka yar ma banaano qofku inuu ku gaabsado ugu yaraan waman taraka shay-an qofkii shay ka tegey shaygaasoo min alwaajibaati ee waajibaadkii ka mid ah walow camdan walow kaana tarkuhu camdan ka tegiddiisu kasba ha noqoto waajibkii kasba ha uga tago fa nusukuhu shaksigaa camalkiisii saxiixun waa sax camalkiisii wayalzamuhu laakiin shaksigaa waxaa ku laasimaya bitarkihi bisababi tarkihi ka tegiddiisa sababtiisaoo waajibkaa uu ka tegey damun dhiigaa ku waajibaya dhiigaa ku waajibaya intaas waxaa dheeraad u ah wa calayhi ismun waxaa dheeraad intaa u ah wa calayhi ismun dembina waa galay oo waa dembaabay leannahu kasuu waajib uga tagay wax ilaahay uu ku waajib yeelay oo sharcigu uu ku waajib yeelay ayuu kas uga tegey marka laba arrimoodaa qofka yacni la soo gudboonaato horta waa caasi oo ilaahu ku caasiyey midda labaadna waa inuu neef gowraco ulajeeddada marka masalada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye waajibaadkii xajka iyo cumrada hadda aanu soo qaadanaynay mid ka mida hadduu qofku ka tago maalan habeenkii musdelifa musdelifuu ka tegey ama wuxuu ka tegey alixraam min almiiqaat miiqaadku in laga soo xirto ayuu ka tegey qaybihii waajibaadkii mid ka miduu ka tegey hadduu mid ka mida waajibaadkii ka tegey laba shay ayaa qofkii la soo gudboonaato horta waa dembaabay hadduu kas uga tegey kas hadduu uga tegey waa dembaabo caasi wey midda labaadna waxaa ku waajibaya neef inuu gowraco neef inuu gowracona waajib wey laakiin xajkiisii ma saxiixa waa saxiix xajkiisii waa saxiix oo sheekhu marka wuxuu kuu sheegay waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin waajibkii iyo ruknigii ayuu rabaa inuu kuu sheego walaa yalzamu shay-un shay ma laasimo bitarki sunani bisababi tarki sunani sunnooyinka ka tegiddoodii sababtooda waxba qofka ugama waajibaan qofkii sunnuu ka tegey oo sunnooyinkii xajka ka mid a sunnooyinkii xajka sunno ka mid a ayuu ka tegey oo sunnooyinka maxaa ka mid a tusaale ahaan waxaa ka mid a maalan qofku markuu dawaafka dhammeeyaba laba ragca inuu tukado ragcatay dawaaf dawaafkii markaad dhammayso toddobadii goor oo kacbadii aada dawaaftid waa inaad laba ragca ku tukatid khalfa maqaamu ibraahim maqaamu ibraahim gadaashiisa waxaa sunnaa laba ragca inaad ku tukatid labadii ragca ma tukanba waa iska dhaafay falaa shaya caleyh waxba kuma waajibayan liannahu sunnadu waajib ma keento faslun haada kani faasilun mid wax kala saara yusanu waxaa la sunneeyaa limuriidi lixraami xarmashada qofkii doonayay oo doonaya inuu xajka xarmado ama cumradii inuu xarmado qofka doonaya waxaa loo sunneeyaa an yatanadafa inuu isnadiifiyo qabla alixraam xirashada ka hor intuusan xajkii xiran oo cumradii uusan xiranin ayaa waxaa sunnaa inuu isnadiifiyo see isku nadiifin ilaa cibaado weyn cibaado weyn oo ilaahay agtiisa maqaam weyn ku leh ayuu rabaa qofku ilaahay inuu ugu dhowaado midda kale haddana dad badan oo muslimiina ayuu qofku dhex geli lahaa jamaacad badan oo dhex geli waa inaad isnadiifiso markoo dadku aysan ku dhibsan xujayda xujayda waa inaysan ku dhibsanin waxaa sunnaa intaadan xiran wax yar ka hor isnadiifi muxuu isku nadiifinaa biisaalati alawsaakh bisababi isaalati alawsaakh wasakhyaalka zuulintooda sababtoodana uu isku nadiifiyo wixii wasakha waa inuu iska baabi'iyo waladfaari cijiyaha jariddoodii uu isku nadiifiyo cijiyaha waa inuu iska jarto waa intuusan xihan wey xajkii uusan xihan wey wa shacri libdi kilkisha tinteedii tintaa zuulinteedana waa inuu isku nadiifiyo kilkiluhu hadday tin leeyihiin waa inuu tintaana iska nadiifiyo waalcaanati tinta hoose zuulinteedana waa inuu isku nadiifiyo tinta hoos ka soo baxdana tintaa hoosena waa inuu iska nadiifiyo ila cibaaduu rabaa inuu galo wayaqtasilu wuu qubaystaa qofka xaajiga ah oo doonaya xajkii inuu xirto ama cumradii lilixraami liajli lixraam xirashadii darteedna wuu u qubaystaa waxaa kaloo sunnaha intaadan xidhan xajkii iyo cumradii qubayso wayatadayabu qofku wuu iscarfiyaa xaajigu fii badanihi jirkiisana wuu isku carfiyaa faqad oo kali ah waa intaadan xihana iska jir haddaad xidhato kabacdi dib uma dhowaan kartid haddaad xidhato kabacdi wax carfaya waa xaaraan ee waxa laga hadlayo goormo weeye waa qabla alixraam oo kulli waa masaa'il qabla alixraam waa masaa'il ka horeeya xidhashada intaadan xidhan intaadan xidhan markaad qubaysatid waxaa sunnaa inaad isu soo udgiso wixii aada heli karto oo uduga waa inaad isu soo marsiiso fii badanihi faqad ayuu ku yidhi sheekhu yacni jirka keliyaha sunna ah jirka keliya inaad carfiso ayaa sunna ah maxaa lagu diidan yahay dharka aada wadatid dharka ixraamka waad ku xarman lahayd dharkaa lama ogola inaad mariso catar catar inaad mariso lama ogola wayalbasu wuxuu labistaa xaajigu isaaran macawis iyo waridaa'an go waridaa'an wey meesha ow uu qorayo kitaabka waridaa'an waaw wayalbasu wuxuu labistaa xaajigu isaaran macawis iyo waridaa'an go macawistaas iyo go-aasoo abyadayna ee cadcad in kaana xaajigu dakaran hadduu rag yahay hadduu rag yahay waxaa la doonay xaajigu wixii dhar tolan oo dhan inuu iska dhigo waajibu kastooma inuu qaato waa xaaraan sarwaal inuu qaato waa xaaraan funaanadii shaatigii qamiiskii macawistii waxaas oo dhan xaaraan waa hadduu rag yahay hadduu rag yahay wuxuu qaadanaa laba go-oo cadcad laba go-oo cadcad ayuu qaadan wa yusallii xaajigu wuxuu tukanaa ragcatay alixraam xidhashada labadeedii ragco ayuu tukanoo oo qofku markuu doonayo xajkii inuu xirto waa inuu marka hore laba ragca horta laba ragca waa inuu tukadoo sunno ah labada ragcoo sunnadah uu tukan uma intaas markuu sameeyo kabacdi markuu intaas isi soo nadiifiyey oo uu qubaystay oo laba ragca uu tukaday dharkii cadcaddaa qaatay intaa kabacdi ayuu yanwi markaas kabacdi uu niyeystaa xajkii markaa kabacdi intaa markuu soo sameeyo wayulabbi waana talbeegsadaa talbeygsina waa qaadaaho labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka wاlmulk laa shariika laka talbiyadaasuu qaaday waa sunno talbiyadaa inuu qaadana waa sunno markuu xirto ka bacdi wa yusanu waxaa la sunneeyaa alikhaaru badin min atalbiyati talbiyada labeegsiga in la badiyo waa la sunneeyaa fii dawaami alixraam xidhashada daa'imkeeda xidhashadu intuu ku daa'im yahay fii dawaami alixraam xidhashada daa'im noqoshadeeda dhexdeeda ayaa lagu sunneeyaa in la badiyo talbiyada intiiba xajku uu kuu xihan yahay waa sunna inaad wadto labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka wاlmulk laa shariika laka maantao dhan taasaad daldali dikrigaas dikrigaas ayaad akhrisan wey marka labayka macnaheeda maxay tahay waa dikri weyn labayka labayka ulajeedadeeda waxaa weeye ijaabatan bacda ijaaba waa calaa suurati tahniya labayka waxay leedahay muuqaalkii musanaha marka macnaheedu waxaa weeye ijaabatan bacda ijaaba ilaahu hal mar kaliya kuma aanan ajiibine hal mar ka badanaan ku ajiibaawo ajiibiddaas marka xaggee ka socotaa waxay ka socotaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay uu ku yidhi waadin fi اnnaasi biاlxaji ya'tuuka rijaala wa calaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq markii ilaahay ogeysiiskaas bixi uu yidhi nebiyullaahi ibraahim nebiyullahi ibraahima waxaa lagu yidhi buurtaa intaad kortid wixii ilaa qiyaami saaca soo xajiyi lahaa ku dhawaaq magacyadooda ilaa qiyaami saaca wixii soo xaji lahaa u naadiyaa la yidhi ku dhawaaq markaasaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahu dad aan dhalanba oon jirin see ugu naadinaho xajka ugu yeera markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi naadiw calaya aliblaaq adigu u naadi un gaadhsiinta iyo inaan meeshan keeno anigaa layga rabaa huri ilaahay subxaanahu wa tacaala u naadi marka dacwadii nebiyullaahi ibraahim uu yidhi xajka u kaalaya uu yidhi ayaa markii ilaahay kuu suurtogeliyey xajkii ayaad waxaad leedahay labayka ilaahu waa iskeenayo waa kana markii la ii yeeray waa ku ajiibay waa imti munaasabada halkaasi ka socota yeeriddii xajka la iigu yeeray ilaahow oo nebiyullaahi ibraahim dadku u yeeray ood amartay aan ka mid noqday labayka waan iskeenayo ilaahu waa ku ajiibay way kana labayk allaahuma labayka saas wa yusanu waxaa la sunneeyaa aliktaaru badin min atalbiya labeygsiga in la badiyo fii dawaami alixraam xarmashada daa'im noqoshadeeda dhexdeeda lagu badiyo ilaa wakhtiyo kooban ma ahane wakhtiyo kooban ilaa cinda ramyi xilliga dhagax tuurku yacni dikri gaar huu leeyahy dhagax tuur marka la samaynayo qofku wuxuu joojinaa labeyka wuxuuna ku bedelanaa bismi illaahi allaahu akbar uu leeyay markuu dhagax tuuray allaahu akbar ayuu leeyahy iyo dawaafka iyo sacyiga maahane ama dawaafka iyo sacyigu ayagu waxay iska leeyihiin adkaar khaasa oo nabigu u jideeyey salى اllahu عalayه wasalam allahuma iimaana bika watasdiiqa linebiyika muxamedi salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi ducadaasuu akhrisanaa xilliga dawaafka xilliga dawaafka marka talbiyada waa la joojin xilliga dhagax tuurkana talbiyada waa la joojina waxaa lagu dhagax tuuri allahu akbar ayuu leeyahay qofka faslun hada kani faasilun mid wax kala saaran wa waqtu lwuquufi waktiga istaagga wuxuu rabaa sheekhu halkan inuuga hadlo goormaa carafo la istaagaa banka carafo waktiga la istaagayo iyo shuruudaha istaagga ayuu kuu sheegi sheekhu raximah اllahu tacaala wa waqtu lwuquufi istaagga waktigiisii oo carafo la istaagayo min azawaali qoraxda zuuliddeeda laga bilaabo yowma taasici اlxija bisha dilxija sagaalkeeda sagaalkaas maalinteed maalinta sagaalaad bisha dilxija qoraxdu markay dhinacan ay u suusho qoraxdhaca waa wakhtiga duhurka markii la galo wakhtigii duhurkii markii la gaaro maalinta sagaalaad laga bilaabo ilaa xaggee ku dhammaadaa ilaa duluuci alfajri ilaa fajarka dhalashadiisa laga gaaro yowma alcaashiri maalinta tobanaad fajarku uu soo dhasho intaas weeye wakhtiga wakhtigu waa wakhti muxadad oo sharcigu xadeeyey xilliga la istaagayo carafa banka carafo ma aha wakhtigaad doontay saacaddaad doonto iska istaag ma aha wakhtiga wuquufku wuxuu geli maalinta sagaalaad xilliga salaada duhurka maalinta sagaalaada bisha dilxija ay sagaal tahay salaada duhurka markii la gaaro markaasuu bilaabana wuquufu carafa ilaa xaggee ku eg yahay ilaa wuxuu ku eg yahay maalinta tobanaad markii salaada subax la gaaro maalinta tobanaad salaada subax markii la gaaro waa maalinta ciidda waa dhammaaday wuquuf alcarafa xilligaasuu ku egyahay waalwaajibu waajibku wuxuu yahay fiihi fi lwuquuf istaagga carafo waxa waajibku uu yahay xuduuru lmuxrimi qofka xajka soo xirtay soo xaadiriddiisii biardi carafa dhulka carafa uun inuu soo xaadiro carafa xuduuday leedahay carafa waxaa weeye waa dhul bilowna leh meeluu ku dhammaadana leh waa dhul kooban oo la xadeeyey dhulkaa marka xadaysan waa inuu soo xaadiro laxdatan ilmilicsiba allah ka dhigo waa inuu meesha yimaado ilmilicsigaasoo min haada kan ka mida kaasoo alwakti waktiga waktigan aanu soo marnay leylan fii leylin habeen waa inuu soo xaadiro ow nahaaran ama maalin uu soo xaadiro muxuu ku yidhi sheekha inta waajibku iga dhici karo oo rugnigii aan ku gudan karo wuquufu carafa maxaa ugu yar wuxuu ka hadlaya waxaa uhi sheekhu rugnigii ugu yaraan intuu iga dhici karo ugu yaraan wuxuu kaaga dhici karaa dhulka carafo inaad tegtid laga bilaabo maalinta sagaalaad duhurka markii la gaaro ilaa laga gaaro maalinta tobanaad fajarku markuu soo dhalanayo wakhtigaa inta udhexeeya saacadaha inta udhexeeya dhulka carafo waa inaad un istaagtid walow ilmilicsiba allah ka dhig haddaad mar uun lugaha inta geyso kabacdi isaga soo baxdo waa kaa dhacay waajibkii rugnigii uu kaa dhacay laakiin yaa fiican sida cibaadada iyo khayrka iyo fadligu uu ku jiro sidee wey walafdalu kan fadliga badan alxuduuru xaadiritaan bihaa ay fiiha fii carafa waa in ardu carafa la xaadiro sidaasaa fiican nahaaran fii nahaarin maalintii in meesha la tago ayaa fadli badan walba qaawo ayaa fadli badan ku baaqi noqosho fiiha carafo lagu baaqi noqdo ila alguruub ilaa qoraxda dhiciddeeda laga gaaro saasaa wanaagsan xilliga duhurka laga bilaabo tag carafo ilaa maqhribka laga gaaro qoraxdu ay ka dhacdo joog qoraxdu markay dhacdana isaga soo tag waa siduu nebigu sameeyey sala allahu calayh wasalam nebigu sala allahu calayh wasalama ardulcarafa wuxuu galay waktu zawaal wuxuuna ka soo baxay waktigii quruubka xilligii qoraxdu dhacaysay ayuu isaga soo baxay nebigu sala allahu calayh wasalam wasunnatu sunnadu waxay tahay lilmuxrim qofka muxrimka ah ee xajka soo xirtay waxaa loo sunneeyaa an laa yashtagila inuusan ku mashquulin fii dawaami ixraamihi xarmashadiisa daa'im yeeliddeeda dhexdeeda inta xarmashadu ay daa'im tahay xarmashadiisa daa- dawaam noqoshadeeda dhexdeeda inuusan ku mashquulin ilaa bimaa shay maahan shaygaasoo yuqaribuhu qofka muxrimka u dhoweynaya limowlaahu rabbigiis u dhoweynaya caza wajal inta xarmashadu socoto oo xajkiiba uu kuu xiran yahay iska ilaali ilaa wax ilaahay kuu dhoweynaya mahane camal ilaahay kuu dhoweynaya mahane wax kale ha samayn hana ku hadlin cibaado iyo khayr uun isaga dhex jir inta xajku kuu xiran yahay wa an yasuuna xaajigu nafsahu naftiisa waa inuu ilaaliyo xataa can ilkalaam xataa hadalka waa inuu ka ilaaliyo hadalkaasoo almubaaxi ee la baneeyey alladii hadalkaasoo laysa fiihi hadalka manfacatun wax nafciya uusan ku sugnayn hadal iska maalayacni ah oo nafci adduunyo iyo mid aakhiro waxaad ka helayso aysan jirin kaa xataa iska ilaaliyo sheekhu ku leeyi leanna waxaa weeye waa fursad qaali ah oo laga yaabo dib inaysan kuu soo marin haddaad iska dayacdana wax weynaa kaa dayacmay oo qarashkii uu kaa dayacmay wakhti badanaa kaa dayacmay cibaadadaadiina waxaad la soo laabatay iyadoo dhaawaca oo dembi dhaaf aadan ka helin bal laga yaabo inaadba ku soo dembaawdayba liannahu nebigu sala allahu calayhi wasalam dembi dhaafka xajka wuxuu shardi uga dhigay man xaja haada albeyta falam yarfud walam yafsuq qofkii beytkan soo xajiya isagoo wax xumaataa aan samaynin haddii marka erey xumaato ah xan iyo been iyo waxyaalaha aad ku hadashid adigoo xajkii ku dhex jira dembi dhaaf kuma helaysid bal dembiyaad ka soo qaaday midda kale dhulkaa barakaysan ee xaramka dembiga lagu sameeyo imaamu maalik iyo culimmo badanee salafka ka mida waxay yidhaaheen toddobaatan goor ayaa la laalaabaa dembiga lagu sameynaya dhulkaa waa ka dembi badan yahay waana ka culus yahay dembiyada lagu samaynayo dhulka kale wuxuu u baahan yahay ixtiraam iyo xushmad inaad ku joogtid wax badanna qofku waa inuu isilaaliyo wax badan inuu isilaaliyo wاlmuxaafadatu xifdinta calىa dalika aladab aadaabtaas aanu soo sheegnay aadaabtaa in la xifdiyo waa is-ilaalinta in aadaab lagu joogo xajka oo la is-ilaaliyo yowma carafa maalinta carafa in aadaabta la ilaaliyo aakadu kaasaa si adeyg badan weliba waxaa sii muhim ah maalinta carafaa ugu muhiimsan maalinta carafo inaad is-ilaaliso oo wax walbo dembi aad iska ilaaliso xataa hadallada maalayacniga ah oo wax maslaxo ah oo maslaxo adduunyada mid aakhiraba aysan kuugu jirin waa inaad xataa iska ilaaliso liannahu nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi alxaju carafa xajka dhan oo la sheegayaba waa yowmu carafa uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam waa maalinta ugu fadliga badan ugu qiimaha badan maalmaha xajka marka maalinta xaajigu inuu ku mashquulo adkaarta iyo qur-aan akhriska iyo ducada iyo tawxiidka inuu ku mashquulo taasaa muhima howloo dhan ba uu iska daayo waxyaalaha cajiibkale waxaa ka mid ah xujayda qaar waxaad arki maalintaa carafo laba labo iyo saddex saddex iyagoo madaxa iskula jira oo sheekaysanaya oo wakhtigiiba ku dhammaysanaya oo hadalla maala yacniya qaarkood waxaad indhahaaga saari iyagoo meesha sigaarba ku cabaya dhulkii carafo walciyaadu billaah in badanaan ku aragnay in badan ayaan aragnay dhulkii carafaa la joogaa waana xaaji xaaji wey dhulka carafaa la joogaa waa maalmihii maalmaha xajka ugu qiimaha badnayd o ma ogaba sigaarkiisu iska cabi qofkuu rabu maaragtaa iskala kaftami qofkuu rabu maaragtaa hadalka isaga tuuri waa lax dhukan abaarmoog iska socdaa waa iska socdaa waalmuxaafadatu xifdinta calaa dalika aladab aadaabtaa in la ilaaliyo yowma carafa maalinta carafo in aadaabtaa la ilaaliyo aakadu kaasaa aad u sii muhim ah oo si adeyg badan wallah subxaana wa tacaala